bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda isnaa i qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee magaalada jowhar oo dib loo furay kadib imtixaankii dhexe ee sanad dugsiyeedka dhakhtarad ku sugan magaalada jowhar oo ka hadashay sababaha keena qaliinka hooyada uurka leh marka la gaaro xiliyada dhalmada qaar ka mid ah shacabka ku nool tuulada daanyeeri oo taageero ka dalbaday wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle maxadka somisal oo ardayda magaalada jowhar ka taageero barashada luqadaha iyo maadooyinka santiifika ah xubinta sarafka suuqyaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeenimo idaacadda isnaa iyo akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a qaar ka mid ah magaalooyinka dalka bakistan oo dib korontadii u helay kadib markii xalay gebi ahaanba waddankaasi ay korontada ka tagtay
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid tobanisagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacaysa iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsa kaalmo caafimaad oo degdeg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan akhyaartaawada naga dhegaysanaysaa inta aad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaargaroob ah qodobadii oo faahfaahsan dugsiyada waxbarasho ee magaalada jowhar ayaa dib loo furay kadib imtixaankii dhexe ee sanad dugsiyeedka xalimo cali ibraahim ayaa soo koobaysa warbixintani waxaa dib loo furay waxbarashada iskuullada ku yaala magaalada jowhar waxaana si habsami leh ardayda u qaadanayaan casharada iyadoo lagu guda jiray fasaxa iskuullada magaalada jowhar ardayda ku maqnaa fasaxa ayaa waxa ay wejiyadooda lagu dheehanayay farxad ku aadan natiijada ay ka keeneen imtixaanka ay galeen kuwaasoo muujiyey dadaallo ku aadan sidii ay ku geli lahaayeen kaalimaha hore mar aan booqasho ku tagay iskuullada jowhar ayaa waxaa la kulmay filson iyo ismaaciil oo ah fasalka labaad ee dugsiga sare waxaana wax ka weydiiyey soo laabashada imtixaankooda kadib ismaaciil maxamed iyo filson cabdulaahi waxa ay ka mid yihiin ardayda kasoo laabatay fasaxa imtixaanka kadib waxa ayna radio isnay u sheegeen in ay ku faraxsan yihiin soo laabashada waxbarashada ayna yihiin kuwa galay kaalinta labaad fasaxii waa kasoo laabanay alxamdulilah iskuulkii noo furmay shan iyo toban beriyaa maqneen oo fasaxayn imtixaankana xoogaa maadooyin adkaaway jireen laakiin maasha allah wuu ii fududa ani ahaan kaalinta labaadna waa galay sanad kale waxaa rajeynaa midda koowaad inaan galo insha allah sanad kale imtixaankii kalena xoogaa laba bil kadib wuu nuusoo fuutahayaa waxaa rajinaynaa kaas inaan galo kaalinta koowaad kanna hadda kaalinta labaada gale waana ku faraxsanahay maadaama aan galay kaalinta labaad waa jeclaa kaalinta koowaad inaan galo laakiin maadooyin ay uga adkaa dhib malahan sanad kale isusoo dhisaa si aan kaalinta koowaad u galo waana ku faraxsanahay maadaama aa gala kaalinta labaad waana ku faraxsanahay aad iyo aad weli koosdadaa gelin aa jiraan laakiin ana hadda kaalinta labaad aada ugu faraxsanaa booskaa taagan alxamdulilah waa ku faraxsanaa iskuulka nuu furmay kaalinta labaad aan galay waan jeclaa inaan kabanti koo galo laakiin cashiraan wuu adkaa alxamdulilah anuu mahadsan kaalinta labaad galo insha allah itixaanka labaad labada bil inuu dhiman insha allah waan jeclaa inaan kaalinta kookaas galo iskusoo diyaarinaa alxamdulilah waa ku faraxsannahay kaalinta kooaan galay aad iyo aad ugu faraxsannahay cashiradan uu bilaabnay alxamdulilah ilaah aan ku mahadcelinaa kaalinta waad aan galay waayo waa jeclaa inaan kaalinta koo galo ee laakiin cashira iga maqnaa insha allah kan dam- kan kale iskusoo soo diyaarina inaan galo kaalinta koo alxamdulilah waa ku faraxsannahay boqolkiiba boqol alxamdulilah in casharada waa waanuu bilaabmay hadda waa insha allah kan kale iskusoo diyaarina inaan galo kaalinta koo aad iyo aad ugu faraxsana alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilaan ku mahadcelina kaalinta labaad aan galay insha allah kan kale iskusoo diyaarina inta badan ardayda ayaa waxaa yihiin kuwa ku farxa natiijada ay ka keenaan imtixaanada iyadoo hadda ay geli doonaan imtixaanka kama dambeyska bilaha fooda inagu soo hayo dhakhtarad ku sugan magaalada jowhar ayaa ka hadashay sababaha keena qaliinka hooyada uurka leh marka la gaaro xilliga dhalmada maryamo sheekh cabdi ayaa noo faahfaahinaysa qodobkani waxaa jirta habab badan oo haweenka uur kale ay u soo qaabisho foosha marka uu cunuga dhalanayo safiye maxamed qaasin oo jowhar ku leh rog caafimaad oo gaar loo leeyahay islamarkaana lagu daweeyo cudurrada guud ee haweenka iyo carruurta ayaa ka hadashay siyaabaha ay ku mutaysan karto hooyada uur kale marka loo dirayo qalliin waxaa u daran eh, cunuga lagu foosho transferka ama dadabka cunuga dadban ee gacanta soo dhiibanayo ama gacmihiisa xataa gudaha ay jiraan oo dushiisa la arkaayo oo eh, dhinacna oo madaxi jiro dhinacna ee lugihi jiraan oo transfer la yiraaho kaasaa ugu dhib badan Eh, waa kuwa qaliinka noqdo waxaa jiro eh, bridge presentation wax la yiraaho oo dabakeen ah dabakeenka saddex waaye saddexda uu yahay waa kumbaleed saddex qaybood waaye faranga iyo fuutin iyo kumbaleed waaye waa cunuga dabada keensado ee daba daba ku fadhisa ah daba daba ku fadhisa ma la q- ma la dhalin karo kaas waa la qalaya cunugna fuutinaa la dhaa fuutin waa cagakeen waa dabakeen oo haddana cagakeen eh. cunugaas woo dhalanaya faranga waxaa la dhahaa cunuga maxaan kuu sheegaa ee dhinaca u fadhiyo asagan woo dhalanaya oo asaga dhan isku aruursan woo dhalanaya laakiin cunug aan dhalanaynina jiro kumbaleed la yiraaho oo cu- daba daba ku fadhisa cunugaas ma dhasho haday hooyada dhashooy tahay iyo haday eh, maxaan kuu sheega primography tahay ama multibaara tahay ama kow tahay ama dhashooy ay tahay hooyadaas in la qalo oo cunugaas lagu kala badbaadiye ayadii cunugeeda la kala badbaadiyi waayo waxaa jirta hooyo cunugeeda ee foolato ama big baby oo cunuga ku weyn yahay ama maxaan kuu sheegaa sokor qabta oo cunug ilmihii ku dhex koreen waxawaay cunugaas hadoo raba ma soo degaayo cunugii asagoo kumbaleed ah oo hooyada ee foolatay oo d- kulli wada furan asagoo cunugina uu soo degaynin cunugaas aan soo degaynin hooyadaas iyadan waa la qalaa qalliin waaye marka intaas arkaba aniga waxaan u diraa waxaan u wareejiyaa isbitaalada isbitaalkaasaan u wareejiyaa i m c aan u wareejiyaa meeshaasaa howsheeda ayadoon la dhibin ayadoon la rafaadinin ayadoo dhibaato aan arkin nadiif ah ayaa isbitaalka loo gudbiyaa nadiifayna ku kala baxaan waxaana jirta in isbitaalada ka furan magaalada jowhar lagu sameeyo qalliimo lacag la-aana oo haweenka iyo dhallaanka lagu kala badbaadinayo ditooraysada ayaan weydiiyey sida ay ula tacaamusho haweenka ugu yimaado goobteeda marka ay la kulanto haween u baahan qalliimo iyo xaalado deg dega marka ay qabtaan haddee gabadha iyadoo xaamile ah oo kalmisiyahays lay keena xatee broseesku uga horeeya anoo maray aan u diraa isbitaalka ee i m c i m c hadda iska xiriir leenahay oo aan hore ugu soo shaqeeyey oon aqaanaa dhaqaatiirtooda waa i- waa qaabilaan dadka markay gabadha xaamilo tahay aneemiita dhiig ku shubid rabto waa diraa waxaan siiyaa warqad oo sheegaysa inay gabadhan dhiig la-aan tahay inay uur leedahay inaysan lahayn markay ay uur lahayn oo dhiig- oo dhiig la-aan ay haysa aneemiyi tahayna isbitaalka weynaa warqada ugu qorahan u dhiibaa haddii ay uur leedahay oo dhiig ku shubid rabtane gabadha eh, waxaan ugu diraa maxaan ku sheegay isbitaalka i m c aan u diraa warqadaan siiyaa haddii ay ay hayso gabadha foosha ku timaado ilmaheeda qaldan yihiin ama ay transfer yihiin oo dadab yihiin ama dabakeen ay yihiin oo dabakeen qaldan ay yihiin weji keen haduu yahay oo qaldan ilmo qalad ku imaanaya jiro ilmahaas qaladka ku imaanaya markaan arko warqadaan u qoraa anigoo marsiiye iskriinkii oo wax walbaba ka qaaday kaa nool xatee geliyey ayaan u diraa isbitaalka i m c hooyada haduu maxaan kuu sheegaa dhiig ku kacsan yahay oo bare kalmasiye ay tahay oo markaas ayna gaarin heerka kalmasiyada ay gaarin isla markaas warqadan siiyaa waa u diraa hooyada iyadoo taransafeer lay keeno cunugeeda dadban yahay la keeno oo foolanaysa ama wax badan soo foolata ama markaas foosheeda tahay ama taransafeer gacan soo jeeda tahay ama maxaan kuu sheegaa barow bersentage wax la yiraaho oo cunuga qaldan yaha ou yahay anigaa raaca inta badan xatee mararka qaarkood haddii lay baahda anaa raaco oo isbitaalka geey mararka qaarkoodna waraaqaa siiyaa rajeetaa u qoraa waa diraa waa geey qaar ka mid ah shacabka ku nool tuulada daanyeeraya ayaa taageero ka dalbaday wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo qaadadhigayo tuulada daanyeerey waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe aan ka jirin adeegyada asaasiga sida caafimaadka iyadoo dadkaasi tuuladaasi ku noolna markii ay u baahdaan xarumo caafimaad waxay usoo safraan magaaladan jowhar waxayna inta badan dhibaato la kulma hooyooyinka foosha ah qaar ka mid ah bulshada ku nool tuulada daanyeere ee gobolkan shabeellaha dhexe ayaa sheegay inaysan haysanin adeegyada muhiim ku ah sida xarun caafimaad oo lagu dabiibo dadka xanuunsan iyo meel gaar ah oo lagu xanaaneeyo hooyada iyo dhalaanka waxayna maamulka hirshabelle ka codsadeen in loo hirgeliyo xarumo caafimaada waxaa halkaan ka jeedinayaa micnaha ay sheegeen tuuladan daanyarey inaysan lahayn wax caafimaad ama daryeel caafimaad aysan lahayn isbitaal aysan lahayn meel micnaha markii ay sheegay wax dhacaan lagula ordan joor aan ka sukaynin aysan ka sukaynin yah aysan ka sukaynin ayaa jirto waxaan u baahan lahaa marka in caafimaad aan helno goobo caafimaad aan helno oo si micnaha ay sheegay qofkii saqdhexe lagula soo boodo oo loo loola aado isag isbitaal lala aado isbitaal aan ka helna tuulada daanyarey oon haysanin daraad gabar ayaa shuba naaga dhaca cawoosdees baabuuraha waana diidaan wax oo noo qaadaan waayni markii dambe hal xaba ayaa allasigu tuugeyn aa noogu qaada isbitaalka sida noolagu geeyey markay tagta kadib haddana isbitaalkii wax daneeyo ayaa la waaye caafimaad daradaas waana haysaa biyo nadiif oon cabno oo hadda oon oon filanayna ma leh hal ceel ayaa noo yaal ceelkii waa fiil mideeda kale iskuulka waa nagu yaryahay iskuulka ilmihii banaanka inay ku dhigtaan buuwaagta iyo banaanka oo la fadhiista ayaa dhacday oo lama qol lay haysano oo lamadii qol ay naga buuxsameen sidaas ayaa jirto baahi badan ayaa waxaa noogu daran laasi goobaha caafimaadka wax badan wax badanaa la kulmay naag foolanayso oo meel la geela waayo oo iska darxun waa aragnay cunug shuban iyo mata ku dhacay oo meel la geelaayo cawanimadowna qabatay waa aragnay wax walbaa aragnay waatii darad kuusheehow habar shuban iyo matag naaga dhacay meel aan u qaadna waayni gaarina ma haysano oon ku qaadano marka goobkaas caafimaadka ayaa noogu daran isbitaal inaan ku dhalno oo oo nalagu daaway inaan helno waa nagu fiicanta tuulada daanyeri keliya ma aha deegaanada haatan la dhibaatoonaya adeegyada muhiim kuwa bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo ay usii dheer tahay ceelal ay ka helaan biyo nadiif ah mahadsaned cabdicasiis macadka somisel ayaa ardayda magaalada jowbar ka taageera barashada luqadaha iyo maadooyinka santiifika ah macadka somisel ayaa ka mid ah maxaayidda ku yaala magaalada jowbar ee caasimada maamulka hirshabelle kaa oo ay wax ka bartaan qeybaha kala duwan ee ardayda xuseen macalin geedub oo ka mid ah ardayda dhigatay iskuulkan oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa tilmaamay in macadkan uu wax badan ka bedelay heerkiisa aqooneed
iskuulkan runtii waxyaabo aada u fara badan ayuu nolosheeda ka bedelay markaan iskuulkan kusoo biirayay runtii ma aan aqoonin xisaabta weliba markaas waxaan ahaa fooman xitaa ku dhufasha maan aqoonin laakiin marka aan kusoo biiray maxamed nuur ooyow macaan la dhahayo oo dabcan iga soo bilaabay kudhufashada kadib kudhufashadii markiiaan dhameeyey uqeybintii kadib waxaan usoo gudbay buug oo lahayo wanabtifoor oo kuwaad ilaa afaraad lagu baranayo xisaabta kadib waxaan qori jiray maxamed muuse kadib ustaad bt oo aada noogu dhiirigeliyey in xisaabta ay muhiimad noo leedahay iyo weliba waxaan ka bartaa xisaabta iyo fiisigiiska dhinaca kale idman aadan axmed oo iyaduna ka mid ah ardayda ayaa macadkan ka barata laba maado oo ay ka mid tahay xisaabta waxaan dhigtaa iskuulka soo misaal waxaana ka bartaa laba maado oo kala ingiriis iyo xisaab waa mid la igu dhiirigeliya waxaan igu dhiirigelis hooyada wallaahi qof wax barta iyo qof aan wax barin horta isku mid ma ahan maasha allah aninta markaa inta imaahaydo saaid aqoonta hadda aan leeyahay ma lehen waayo lowna ma ahan hayno laakiin hadda maasha allah aqoon waa leeyadaa isleeyahay waxay iga caawisa waxyaaba fara badan oo intaba tusaale casharada markaa inta ka qaato oo kale xagoo intii xag isku mid ma ahan iskuulka weyn saas ma loo faahfaahinayo intoo kale hadda saaida usii fahmaya faahfaahin dheeraada kasii qaadanay waxaan maxaan rajeynaa inaan bulshadooda wax badan usoo kordhiyo ugu dambeyn cabdirasaaq cabdulle cumar oo ah maamulaha macadka soomisal ayaa sharaxayo baahiyaha keenay in iskuulkan laga furo magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle markaan aragnay xaaladaha ardayda ay ku sugan yihiin ee caqabadaha haysto waxaan go-aansanay inaan iskuulka aan furno iskuulka markaan furayna waxaan la kulannay caqabado fara badan sida inay kamid yihiin waa agabkii iskuulka in ardayda isheeg oo ayagana markaasi aan ku dhowranin ama aan ku dhiiranin inay isheeg waxbarashadooda qualitigooda markaasi ay waxeeyaan waxaan soo marnay haddii aan kaaga hadlo maraaxil kala duwan mara iskuulka habeenkii ardayda keliya loo dhigaayo oo subaxdii iskuullada institute-ka aan joogo aan ka shaqeynayo waxaa kaloo soo martay xaaladahaas markii laga gudbo xilli iskuulka aan galab dhigaayo oo ardayda habeenkii ama qaarkood subaxdii loo dhigaayo markii quantitiga ama qaabka markaasi ama qaybta tirada laga hadlayo ardayda ay yaryihiin alxamdulilah xaaladba xaalad markii laga soo gudbo ardayda systemka waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay maadooyinka iyo in basic buildingka basiga ardayda iska dhisaan muhiimadda ay leedahay ayay dib u ogaadeen kadib iskuulka wuxuu noqday waa iskuul ii sheega inuu sii baaxad weynaado halka meel hore uu ku ahaa hal qol inuu laba qol noqdo iskuulka waxaa lagu bartaa waa maadooyin badan sida xisaabaadka iyo luqadda ingilishka iyo carabiga sidaasoo kale syniska iyo maadooyinka maadada fysikiska waxaa kaloo jiro iskuulka aan ku kordhini hal sano ka hor waa qeyb loo yaqaano health department oo ka kooban waa nersin iyo sidaasoo kale waa lab waxaa kaloo jiro qeyb teknolojiyada oo sida asaasiga combyuterka softwareka iyo hardwareka intaasoo dhan iskuulku ka kooban yahay waa iskuul baaxad weyn oo xaaladihiisa markaasi ee hadda meel laxa ay marayaan maasha allah waa iskuul ka kooban toddoba qol kaa oo ay wax ka bartaan in ka badan boqol iyo konton arday oo ku nool afarta xaafadood ee magaalada jowhar dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeenimo idaacadda iisanayo markaana xubinta sarifka iyo suuqyada waxaa la diyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashinka quturduruuriga suuqyada jowhar lacagaa lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaa qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro qiimaha la kala iibsanayo raashinka khudurduruuriga tobanka liitar ee saliid caddeey waxaa suuqyada jowa la kala iibsanayaa saddex iyo toban doolar halka labaatanka liitar uu yahay lix iyo labaatan doolar baastada gabaree waxaa suuqyada jowa la kala iibsanayaa sagaal doolar gisaca caanabooraha bahja waxaa suuqyada jowa la kala iibsanayaa labaiyo toban doolar caanabooraha ankar waxaa suuqyada jowa la kala iibsanayaa todobaiyo toban doolar ilaa iyo siddeed iyo toban doolar caanabooraha xanaan waxaa suuqyada jowa la kala iibsanayaa toban doolar ilaa iyo koo iyo toban doolar markaana sarafka lacagaa qalaad ee suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka hore la kala sarfanayaa laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka bixintana ay tahay laba milyan lix boqol labaatan kun oo shilinka soomaaliga dhegaystayaal waa naga intaa xubinta sarafka iyo suuqyada halka warkaasu idinkaga imaanayo waa idaacadda eysana ay jooba harshabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda qaar ka mid ah magaalooyinka dalka bakistan ayaa dib korontadii u helay kadib markii xalay gebi ahaanba waddankaasi ay korontada ka tagtay korontada ayaa si tartiib ah dib ugu soo laabatay meelaha qaar ee dalka bakistan kadib markii ay xalay korontada ka go'day guud ahaan waddanka oo dhan dhammaan magaalooyinka dalkaasi ayaa xalay waxaa laga soo sheegay in ay koronto la'aan ka jirtay guud ahaan waddanka oo dhan ayaa si lama filaan ah xalay u galay mugdi saacaddu marka ay ahayd laba-iyo tobanka saqda dhexe mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa shacabka ka codsaday in ay isdejiyaan hase yeeshee waxa ay sheegeen in ay qaadan karto dhowr saacadood ka hor inta aanan adeegga korontada si buuxdaa dib lagu soo celinin in koronto la'aan ay ka dhacdo dalkaasi maahan wax ku cusub shacabka dalka bakistan waxaana xarumaha muhiimka ahi ee sida cisbitaalada oo kale ay ku tiirsan yihiin matooro waaweyn oo nafta ku shaqeeya si ay koronto u helaan wasiirka tamarta dalka bakistan cumar ayuub khan ayaa sheegay in ciladu ay ka dhalatay hanaanka qaybinta korontada dalka oo si lama filaan ah ay ciladii ula soo diristay wasiirka ayaa goordhow sheegay in korontada ay u soo laabatay qaybo ka mid ah dalka bakistan waxa uuna intaasi ku daray in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo waxaa sababay in korontada ay ka godo dalka oo dhan sanadkii laba kun saddex iyo tobankii qadka korontada ee bakistan ayaa gebi ahaanba go'ay kadib markii ay warshad koronto oo ku taala koonfurta ay ku dhacday cilad farsamo guud ahaan dhegaystayaal warka habeennimo aad kala socoteen idaacaddii isnaa jowbar shabeellaha dhexe soomaaliya wanagantaa warka waxaa idila socodsiinayay anigoo cabduuli axmed diloole timacadi cismaan waa uu soo saaray halka uu farsameynaya injineer saki intaan warka xiga aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaano allah